بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وتسجيلات الحسين الإسلامية منذ بسعة شلدها الدين تال حسيني هل كنا وحن إذن كسو قد بنينا عشر كيشان هذا كتابك عنوان كيسو هي مقدمة الحضرمية والله يقانو بفضل وحانا سوى تشيدنية الشيخ محمد علي قرلي وحانا سوى تشيدنية الشيخ محمد علي قرلي u yar in la masxo min daahiri calaahu xaggiisa sala daahirkiisa ah waxau leeyahay sheekhu waxaa sunnaahoo wanaagsan qofka in xagga sare iyo xagga hoose iyo cidhibtaba laga masaxo si markaa khuduudahoo jiididahona loo masaxo oo mar keliya hun la masaxo ayaa wanaagsan bay yidhaahdeen oo kayfiyadu waxay yidhaahdeen waxa weeye in gacantaa bidixna halkaa uu dhigo cidhibta gacantan midigna inuu saaro faraha dabeetana hal maruu saa isu weydaariyo si cidhibta saarnaydna saa yidhaahdo tan faraha dul saarnaydna xaggan uu soo kaxeeyo oo waxba lagu wada camiimi maayo oo in sidii lugtii oo kale la wada gaadhsiiyaa ayada ma wanaagsano waayo waxaa laga yaabaa inay khalalba bahalka ku keento tikraar iyo celcelinna lagu samayn maayo dee waa sii sunnaha khilaafsan in sidaa kor iyo hoosba looga masaxayana xadiidka abu daawuud soo saarayo mukhirat ibnu shucba laga warinayo ayaa wuxuu leeyahy nebiga ayaan u weyseeyey khaswatu tabuuk oo bimacnaa aan wixii uu ku weysaysanayay iyo aan u keenay dabeetana khufka xaggiisa sare iyo xaggiisa hooseba waa uu masaxay laakiin waajibku waxa weeyaan buuhi inta inta ugu yar adnaa shayga ugu yar ee xagga sare in laga masaxo ah meeshii laga mayli jiray kuraamaha iyo wixii ka sii hooseeya uun in in yar laga masaxo weeye oo markaa in xagga hoose uun in yar lagu gaabsado ama dhinacyada in lagu gaabsadaa iyada ma gudayso waayo xadiidkii wuxuu ahaa cali bn abi aalib laga warinaya uhi low kaana diinu bira'yi haddii diintu ra'yi iyo qiyaas iyo waxay la tahay ay noqon lahayd lakaana asfal اlkhufi awlaa bilmasxi min aclaah wuxuu noqon lahaa khufka xagga hoose in laga masaxaa mid ka mudan xagga sare oo xaggan sare xagga hoosaa ka mudnaan laylahay haday diintu ra'yato dee xaggan hoose dee awsaakhdii iyo waxbay la baashiraysaa waxaanaan arkay rasuulka oo yamsaxu calaa daahiri khufayhi labadiisa qof daahirkooda masaxaya marka waa itibaacaas diintu ee xagga markaa qiyaas iyo markaa ra'yi madkhal kuma laha wa yusanu waxaa la suuya masxu calaahu xaggiisa sare in la masxo waa solow caqibahu iyo cidhibtiisaba khuduudan si jiida maratan waaxida mar keli ah waalwaajibu waajibkuna masxu adnaa shayin shayka ugu yar in la masaxo min daahiri calaahu xagga sare daahirkiisa faslun waxa aanu sheekhu ka hadlin waxyaalihii uu ku burayey almasxu cala alkhufayn wuxuu ku buraa muddadu hadday dhammaato oo waxaynu soo sheegnay qofkii nagaadiga ahana habeen iyo maalin inuu masaxanayo kii musaafirkaana saddex habeen iyo maalmahooda marka hadday muddadaasi dhammaato waa buray haddii lugaha meeshan faralka la maydhi jiray ay wax ka muuqdaanna waa uu buray haddaba xilligaa muddadu ay ka dhammaatay amaba ay lugaha wax ka muuqdeen haddii uu weyse qabo waxa ku filan keliya un gommadaha inuu maydho yacni labada dinuma hoosown inuu maydho waayo tahaaradoodii unbaa burtay asalkuna in la maydhaabay masaxuna bedel buu ka ahaa xukunkii beddelku markaa meesha wuu ka baxay oo asalkii baa loo noqonaya xubnaha inta kalena dee asalkeedii ayay ku baaqi tahayoo iyada weyse loo cusboonaysiin maayo waxa kale uu ku buraa haddii ay qofka jinaaba ku timaadana in la masaxo oo halkii lugaha laga mayli lahaa la masaxaa taasina ma gudayso waayo waxaynu soo tilmaannay almasxu cala alkhufayn inuu ya bedel ka yahay maydhitaankii labada lugood xagga weyse laakiin xagga maydhashada ma aha midda labaad maydhigu maaha shay soo noqnoqday in fara badanoo wax mashaqo ahi kuma sugnaa lugaha maydhitaankooda safwaan binu casaal baa wuxuu lahaa rasuulku wuxua midna faraa markaan socotonahay inaan masaxno khufaafka iyaga oo aanaan siibin saddex maalmood aanaan ka siibin hadday kaadii naga tima haddii hadday saxana naga tima haddii haddaan seexanno midnaba ilaa min jinaaba jinaabo mooyaane oo hadday jinaaba timaado waa siibayna oo maanaan masaxaynin oo lugaha waa la maydhayo xadiid kale ayaa isaguna wuxuu ahaa anas baa wuxuu ka warinayaa nebigu yihi markay midkiin weysaysto labadiisa khuf xidho ha ku tukado hana masaxdo yaanu siibin haddii uu doono jinaaba inay ku timaado mooyaane faslun fii nawaaqidialwuduu'i weysada waxyaalihii burinayey ayuu fasl yahay markaa nawaaqid alwuduu waa mubdilaat alwuduu weysada wixii burinayey asbaab ulxadadna kutubta qaarkood way ka cabiraan waa asbaabaha xadadka keena ama asbaabaha uu ku intihoodo dahaarada ay ku intihooto nawaaqid ulwuduu'i weysada waxyaalaha buriya arbacatun waa afar alawalu ka waraya alkhaariju min axadi sabiileyn labada jid midkood kaga soo baxay weeye ila almaniya manida mooyaane ahaani kalaadna zawaalulcaqli waa caqli oo ka sula bijunuunin waali ow sukrin ama sakhraamid ow iqmaa'in ama miyir doorsoon ow nowmin ama hurdo ilaa nowma mumakinin mid qabadsiiyey maqcada towbanidiisa min alardi dhulka qabadsiiyey hurdadii mooyaane waxau sheekhu leeyahay waysada waxyaalaha buriyaa waa afar shay shayga koowaad waa alkhaarij min axadi sabiileyn labada jid ee xubinkan hore xubinka tarankaa ama xubinkan dabada wixii ka soo baxay weeye ilaahay baa yidhi aw jaa'a axadun minkum min alkhaayiti ama mid idinka midii meesha lagu xaajo guto uu ka yimaado bimacnaa xaajadiisiina uu soo gutay kaadi ama saxro markaa makaankii baa la cabirayoo waxaana looga jeedaa wixii meesha lagu samaynayey waxaa kaloo xadiidkii saxiixaa ee bukhaari nebigu sala allahu calayhi wasalam yidhi laa yaqbalu allahu salaata axadikum idaa xadada xataa yatawada ilaahay ma aqbalayo midkiin salaadiisa marka uu xadadee weysadu ka jabto ilaa inta uu ka weysaysanayo oo xadadku waa maxay fusaa'un ow duraaq ayuu markaa yidhi waxaa markaa dabada ka soo baxayey ayuu ugu macneeyey waxaa kaloo xadiid kale uu ahaa nebigu wuxuu faray muslimiinta marka midkooda ay rixi ka soo baxdo inuu weysaysto markaa wixii dabada ka soo baxaye weeye waxaa markaa ka soo baxaya xagga horena iyadana xadiid baa ku sugnaatay oo madida ayaa ka mid a oo waa biyo cad oo markaa jilicsan oo dhego oo ka yimaado xubinkaa taranka marka markaa uu hamoodo ayay ka soo baxdaa waayo xadiidkii cali ibnu abi aalib wuxu uhi waxaa nin madi badan baan ahaa waxaan ka xishooday rasuulka inaan weydiiyo waayo inantiisa ayuu qabay miqdaad baan faray inuu weydiiyo markaa wuxuu idhi xubinkana ha iska maydho ha ka istijoodo hana weysaysta buu idhi weli ayaa iyaduna ka mid oo kitaabku inoo keeni doonaaye weli ayaa iyaduna ka mid ah oo waa biyo cadoo iyaguna dhego hadiyo goraale kaadida kadib ayay markaa soo baxaan oo weysada iyaguna waa burinayaan sidaa madida oo kale waxa uu sheekhu markaa ka soo reebayaa kaadida lafdeedana iyadana dee wax iyo markaa saxaraduba iyaguna wax sugan weeye waagii xadiidkii ahaa nebigu wuxuu tegey qolo meel qashinkood ayuu tego oo dabeedna waa ku kaajay markaasuu ka istijooday markii dambena waa uu ka weysaystay waxau haddaba ka soo reebayaa shayga khaarijka ah ee labada jid ka soo baxay shaaficiyu waxay ka soo reebayaan ila lmaniya ayagu manida ayay leeyihiin maca annaha khaarij ay tahay xubinkii taranka ka soo baxaya wuxuu waajibinayaa maydhiduune weysadii burin maayay ba iyagu leeyihiin oo suuradiisuna waxa weeye dee qof baa seexday isaga oo badhidiisa qabadsiiye oo masele hay-ada tarabuca intuu u fadhiistay oo badhidiina dhulka qabadsiiyey ayuu ixtilaamayuu riyoodo saasay manidii kaga timi markaa qofkaasi waa weyse qabaa laakiin maydhasho ayuunbaa lagu leeyay bay yidhahdeen amaa dee ruux dumara iyabu markaa shahwa ayuu iyasi markaa hamaa weegayo sidaasay markaa manidii ay kaga timi ama fikir ee haddii markaa uu jimaac iyo galmo sameeyo ama isagoo jiifa uu seexdo dee weysadiisu waxay ku buraysaa taabashada siday shaaficiyadu qabaan iyo hurdada ee waxa weeye ninkaa isagoo mumakiloo maqcdadiisii iyo beridiisii dhulka qabadsiiyo seexday ama bishahwatin ama bitafakurin ay kaga yimaadeen weeyaan bay yidhahdeen markaa maydhidun baa ku filan walow yaanu weysaysanin be hadduu weysaystana macnaha sunna ayuunbay u noqonaysaa bay yidhahdeen laakiin madaahibta kale ayagu sidaaba yani qoladan waxay leeyihin maadaama shaygu yahay shay daahira oo ayagu waxay qabaan inuu yahay shay daahir oo dee marada nebiga waa ti ilaahay intaan ka jejabiyey isagoo angegan ayuu dabeedna nebigu ku tukan jiray isaga oo ay buqaaci ka sii muuqmuuqdaan marka ayagu waxay leeyiin waa shay daahir oo maydhi unbuu waajibinayaa weysadii jebin maayo halka madaahibta kale markaas xanaabilada iyo markaa kuwa kaleba ay qabaan inay markaa waxaa kale ka soo baxayayun oo la xugu noqonayo shayga labaadna waxa weeye caqliga oo suula oo muxuu ku suulay caqligii iyo garashadii oo qofka ka tagta oo ka suushaa oo maxay kaga tagtay dee waali kani wuxuu raacinaya ow surcin ama suuxdintii ama de qofka layaha jin baa gala ow sugrin ama sakhraamin ow iqma ama miyir doorsoon ow noomin ama hurdo haddii ay intaa mid ka mida ay kaga tagto weysadiisi qofka waa burtay oo hurdada oo kale yacni waa mudinatu lxadas oo idraagii baa ku xidhan oo qofku wax ka soo baxay dee ma ogaanayo xadiida abu daawuud leeyahay baa wuxuu ahaa labada indhood wikaawusa hal caynaani dabada xadhiggeedu waa labada indhood ee qofka seexdaa ha weysaysto xadiis daarami uu warinayaana wuxuu ahaa innama alcaynaani wikaawsa labada indhood macnaha soo jeedkeedu waa xadhigga iyo qallaxa dabada weeyaane fa idaa naamat ilcaynu istadlaqa alwikaa haddii ishu ay seexato dee wikaagiyo xadhiggii waa iska furmaya markaa wax ka soo baxay ma oga oo inta qofku uu hurduu soo jeedo dee waxa ka soo baxaya wuu og yahay laakiin hadduu seexdo waxaa laga yabaa inay wax ka soo baxaanoo aanu dareemin waxaa kaloo looga qiyaastay in hurdada noocaasa dee hadduu caqligii kaga tago waali ama miyir doorsoon ama sakhraamidda amaba suuxdinta hadduu kaga tago ama ha yaraado suulidaasi ama ha badnaade hurdada ayuunbaa looga qiyaastayoo waayo dee ayadaaba kaga sii xeel dheer baa layidhi maxaa yeele waxaa lay qofka hurdaa in kastaba ha hurdo weynaado hurdadiisu ha cuslaatee haddana waxa ugu fudud ama sanqadha ugu fudud buu ku toosaa laakiin waalida iyo miir doorsoonka iyo wax kastoo markaa la baraarujiyo waxba isagu ma oga markaa xagga buridda yacni isaga ayaaba kaga sii awlaysan waxaana loo yar weheshanaayoy wehel ahaan daliilka uga dhigaan xadiid caaisha ay leedahay markii nebigu cuslaaday ayaa wuxu uhi dadku miyay tukadeen markaasaa la yidhi maanunimati may waa ku sugayaan markaasuu yidhi biyo ii soo dhiga buu uhi weel mikdab ama yacni wuxuu ka samaysnaa khashab ama xajar buu ka samaysnaa ii soo dhiga buu idhi biyo markaasaanu samaynay oo waa ku maydhay oo dabeetana inuu kaco oo u hingadaabuu doonoo dabeedna waa miyir doorso markaasuu haddana soo weeye soo soo haddana miiraaday markaasuu dadkii miyay tukadeen may waa ku sugayaan markaasuu yidhi haddana biyiiba halkii igu soo shuba sidii buu haddana fadhiistay intuu maydhay ayuu haddana soo fadhiistay inuu hangado u kacaabuu doono haddana sidii buu ku miyir doorsoomay markaasuu yidhi dadkii miyay tukadeen bimacnaa dhowr jeer ayuu sidaa sameeyey oo dadkuna masaajidka ay ku nagaayeenoo nebiga salaadda cishaa'ay ayay sugayeen dabeetana abubakar buu nebigu u diray markii dambe uu yidhi abuubakarow dadka tuki ayuu yidhi marka waxay allaha ka qaadanayaan macnaha kolba markaa nebigu miyir doorsoomo waa kaan haweer biyaha ii keenay haddana dib u maydhanayo weysaysanaya waxay markaa ka soo reebeen ilaa nooma mumakinin mid qabadsiiyey maqcadatow badidiisa iyo meeshii uu ku fadhiisanayay min alardi dhulka qabadsiiyey mooyaane oo haddii qofku uu dabada dhulka qabadsiiyo oo dabeedna uu sidaa ku seexdo waxba markaa weysadiisi ka noqon mayso waayo shaaficiye waxay leeyihiin iyo culimo fara badanoo waafaqsani asalka hurdadane naaqid maaha bay yidhahdeen maaha buriye oo iyadoo asal ahaanteeda u burin mayso laakiin waa madinatu naqdi oo wixii burinayey ayay madino u tahay oo yimaada sidaa daraaddeed mar hadduu qofku haba seexdee dee dabadiisii dhulka qabadsiiyo waa qof markaa dabadiisii qallaxayoo wax ka soo baxayaa aanay jirin sidaa daraaddeed hurdadaa waxba kaga noqon mayso weysadii waxaanayuun markaa ay ay ku fasireenuun xadiida anas ibnu maalik uu warinayo oo bukhaari iyo muslim ay soo warinayaan salaaddii baa laaqinay nebiguna rabbi ayuu la faqayo markaa kama suulin munaajaadkaa ilaa ay ka seexdeen dabeedna wuu yimi wuu tukiyey ayagoon weysaysanin waxaa kaloo xadiid ahaa asxaabta rasuulku waxay ahaayeen kuwo cishaa'yga dambe sugaa ilaa madaxyadoodu markaa ay ciiraanay kolba geesu ilaanay kolba dhinac u dhacaan dabeetana waa tukan jireen ayago oo aan weysaysanin marka waxay idhahdeen dee hay-a mutamakin oo si aynu sheegnay oo kale inay u hurdeen ayaa dhici karta bay yidhahdeen oo salaaday dee sugayeenoo in la aqiimo wakhti kastoo istaagaan ayay diyaar u ahaayeen nawaaqid ulwuduu'i arbacatun afar weeye alawalu alkhaariju min axadi sabiilayni labada jid waxa ka soo baxay weeye ila almaniya manida mooyaane ahaani ka labaadna zawaalulcaqli caqligoo suulaa la yidhaha bijunuunin waali ow surcin ama yacni suuxid ow sugrin ama sakhraamid ow iqmaayin miir doorsoon ow noomin ama hurdo ilaa nooma mumakinin mid qabadsiiyey maqcadatow berihiisa min alardi dhulka qabadsiiyey mooyaan macnaa salalkiisa maqcadadu waa halkaa uu ku fadhiisanayay ahaalidu kasta hadda iltiqaau basharatay arajuli walmara basharatay rajuli mraa walmar'a basharatay arajuli walmar'a nin iyo gabadh jidhkood kulankii weeye wayantaqidu waa burayaa allaamis wuduullaamisi walmalmuusi kii taabtay iyo kala taabtay weysadiisu way buri walaa yanqudu sagiirun wasagiira mid yar oo inana iyo inan yari toona burisa laa tushtahaa oo dabci ahaan aan la ishtahayn oo aan markaa wax laga dayn walaa yanqudu shacarun wasinun wadufr ma burinayo timaha iyo iliga iyo ciddida walaa yanqudu maxramun ma burinayo binasabin maxram kuwa aw ridaacid ow musaahara ama xididnimo waxa uu leeyahay sheekhu shayga saddexaadee weysada buriyaa waa iltiqaau basharati alrajuli waalmar'a waa kulan laba jidh nin iyo gabadh oo jidhkoodu uu kulmo ayaa weysadii ay ku buraysaa marka iyaga waa mujarad madhabka shaafici waa mujarad iltiqaa waa kulan iyo istaabasho sawaun kaana bishahwa ha ahaado ujeeddo iyo markaa dan ha lagala haado yacni ha ka dambaysa markaa intishaar iyo hama ha ka dambaysa iyay ka dambaynina ayagu waxay leeyihin mar haddii kulanba uu dhaco oo jidhkooda meel ka mida ay kulmaan meelaha ciddida iyo timaha iyo aynu soo kasoo ay ka soo reebeen iyo iligeeyo mooyaane weysadii way buraysaa markaa waa jidhka nin iyo gabadh aan maxram isu ahayn oo waxa weeye labada qofee inay isguursadaan ay bannaan tahay xaalan ow ma'aalan bay yidhahdeen hadda ama kadib oo dee labada iminka isqabaa ka mida gabadha qabto walaasheed baa ka mida eeddadeed iyo habaryarteed walow inuu hadda mid ka mida guursado ayaanay u furnaanin oo dee tanuu qabaa ka mancinaysa laakiin ma'aalan dee hadduu tan furo ama ay ka dhimato waa guursan karaa ciddii laakiin ay isguursigoodu xaran tahay cala taabiid ee ama nasab ama ridaac ama musaaharo gadaal baynu ka sheegi doonaa ayaga ma burinayo waxaanay u deliishadaan ow laamastumu nisaa oo laamastugi bay lamsi waa taabasha bay leeyiin oo qira'a ow lamastumu nisaa'a ayaa qira mutawaatira ku soo aroortay bay yidhahdeen waayo taabashadaa ayaa markaa waxay ka dhigeen taabashadii markaa jidhkuu isgaadhayey ayaa iyagu halkaasay u deliishadeen halka madaahibta kale sida xanaabiladoo kale ay qabto yacni inaanay burinaynin taabashadaasi mid adigu markaa dee ujeeddo laga leeyahay mooyaane taabashadiiyo isku dhicii caadigaa inaanu burinaynin xagga axaadiida nebiga sala allahu alay slam marka loo tagana waxaa nebiga sala allahu alay slam ka sugnaatay inuu qabala bacda nisaa'ihi dumarkiisa qaarkood dhunkaday isagoo intuu weystay buu dhunkaday dabeetana wax weysoo dambe kuma celinin waxaa kaloo iyadana sugnaatay in nebiga habeen iyadoo cayshidaydaysa isagoo sujuudsan inay markaa baabacooyinkiisaas baabacooyinkeeda ay kaga dhaceen calacalaha lugaha nebigu isagoo sujuudsan waxaa kaloo sugnaatay inay isagoo taajud iyo cagaa kusoo fidin jirtay uu iska celinayey waxa uu leeyahay markaa sheekhu waxaa burayaa wudu' alaamis waalmalmuus qofkan wax taabtay iyo kii la taabtayba weysadii waa ka buraysaa ama can qasri haata ama kayri qasri haata ama macshahw ama biduun shawhaat ow laamastum taasubay camimayaan waxa kale oo aan burinayn bay yidhahdeen inan yar iyo inan yar oo laa tushtahaayoo xaddulijtihaa aan gaadhin yacni inan yar iyo inan yar oo qof markaa dabci saliima lihi uu wax ka dayi karo hama u qaban karto aan gaadhini ma burinayo ee waa inay balaqaa xadda shahway bay yidhaahdeen waxa kaloo aan burinaynin timihii iyo ilkihii iyo ciddiyihii iyaguna burin maayaan oo madinatu shahwa cillada naqdigu waa meeshan dee inay markaa shahwe iyo markaa wax ka day uu ku jiro markaa taabashadooduna lagu heli maayo oo saa daraaddeed bay intaana uga soo reebeen waxaa kaloo aan burinaynin kuwii maxramkaa ee binasabin ku maxramka ahaa dee waa markaa kuwii min jihatil ab markaa ka yimi iyo kuwii markaa xaggan oo dhalitaan kuwii ama isaga dhalay ama isaguu dhalay edooyinkii iyo habaryarihii musaaharada iyo xididnimada kuwa ku xaaraanta noqdayna dee waa xaaskaaga markaa hooyadeed iyo ayaydeed iyo wixii halkaa ayana iyo hooyadani waxay markaa gabadhani sii dhashay haddii hooyadood markaa ula aqal galo inankaaga markaa xaaskiisa iyo aabbaha xaaskiisa kuwaa weeye kuwii ridaaca markaa ku xaaraanta ahaana ayaguna dee waa walaashii anaaska wada jaqdeen iyo wixii la midka ahaa asaalidkaasa iltiqaau basharatay rajuli walmar'a gabadh iyo nin jidhkood kulankii weeye wayantaqidu laamisu walmalmuusu wudu'u laamisi walmalmuusi kii taabtay iyo kii la taabtay weysadiisi waa buraysaa walaa yanqudu sakiiru wasakiiratu burin maayano laa tushtahaa aan la ishtahaynaynin walaa yanqudu shacarun wasinu wadufr ma burinayo timihii iyo iligii iyo ciddidii walaa yanqudu maxramun ma burinayo binasabin aw ridaacin aw musaahara intaa ka maxramka ku ahina ma burinayo alraabicu ka afraadna masu shayin wax taabashadii weeye min qubuli ilaadamiy aadami xubinkiisa taranka aw xalqati duburihi ama dabadiisa intaa wareegsan bibaatini ilkaf kafka baatinkiisa lagu taabto walaa yantaqidu lmalmuusa wudu'u lmalmuusi kan la taabtay weysadiisu ma burayso wayanqudu waxaa burin farjulmayiti wasagiiri kii dhintay iyo kii yaraa farjigiisa wuu burin wamaxaluljabi meeshii laga jaray wadakaru lmaqduucu xubinkii tarankee la jaray walaa yanqudu farju lbahiima xoolaha markaa xubinkooda taranku isagu ma burinayo walalmasu biru'uusi alasaabici faraha madaxoodaoo lagu taabtaana ma burinayo waa baynahumaa iyo waxa udhexeeyo xiraftaasi wuxuu leeyahay sheekhu shayga afraadee isna weysada buriyaa waa qubulu laadamiy xubinkii taranka rag iyo dumar midku dano ha ahaadee oo la taabto ama xalqatu dubur dabada intaa wareegsan ee xalqada markay wax ka soo baxayaana see cinjira kala baxdo maragkana isku ururtaa intaa taabashadeeda ayaa buriya laakiin maxay lagu taabto bibaatini ilkaf kafka kafku waa intaa jaraqlidee gacanta hore intaa baadinkeeda intaa calacashaa cadun lagu taabto ayaa burinayaa waayo nebigu sala allahu alayh wasalam wuxu uhi man masa dakarahu falaa yusalli xataa yatawada qofka xubinkiisa taranka daata yuu tukan intuu ka weysaysanayo wayatawada min masi dakar wuu ka weysaysanaya marka kiis iyo kii kalaba waa isku mid bay yidhahdeen man masa farjahu falyatawada macnaha dee xaggii hore iyo xaggii dambana iyadana waa soo gelayaan waxaa kaloo xadiidu a idaa afdaa axadukum biyadihi ilaa farji walaysa baynaha sitrun walaa xijaab falyatawada yacni midkiin baa la yidhi labiyo dhadigba waa soo gelayaa farjahuna waa la yidhi marka xaggii hore iyo xaggii dambeba waa soo gelayaan bay dhadeen ha weysaysto haddaba ifdaagaa ayaa waxay leeyihiin luq ahaan idaa afdaa axadukum biyaddi ayaa waxay leeyihin alifdaa luq ahaan waxaa la yidhaahdaa waa waxa intaa aad ku taabato un ee haddaad suxul ku taabato iyo haddaad jilib ku taabato toona ifdaa noqon mayso ee ifdaagu waxa weye markuu gaadhsiiye gacantiisa oo bimacnaa intaa calaacashawna markay xubinka taranka taabashadiisa tahay wuduul malmuus kan la taabtay weysadiisii buri mayso isaga dee hadkun licawratihi isaga kamay imanin nusuustan aynu soo tilmaannayna waxay leeyen waa fii man masa ee fii man musa maaha waxay ka hadlaysaan ka taabtay laa fii man musa kan la taabtay ka hadli mayso markaa kaa taabtay unbay ka buraysaa laakiin kan la taabtay ka buri mayso waxaanu nihi waxa burinaya kii dhintay masele qof dhintay haddaad umayayso xubinkiisi taranka aad taabato inkastoo dee sidaasuu dhahaya ay ahayd inaad markaa ama maro ama golofis aad xidhato maa wuu burinayaa kii saqiirkee yaraana ilmihii iyadii hadday umaynaysa gabadhii waa ka burinaya xubinkiisi taranka hadday taabato maxaluljab dee haddii markaa aafaba ku dhacdo xubinkiiba laga jara halkiina halkii laga jaray hadduu taabtana ayana waa lamidoo dee waa maxalkiisi waa aslu dakarkii uun dakarulmaqduuc xubin taranoo markaa la jaray ee taabashadiisuna isagana waa burinayaan laakiin xoolaha xubinkooda taranka haddii la taabto isagu waxba ma burinayo waxaa kaloo isna aan burinayn ru'uusul asaabic ilan waxay idhahdeen ifdaagii waa intaa calaacasha caduun haddii ru'uustooda iyo wamaa baynahuma oo xiraftaasa lagu taabto waxba ma burinayo alraabicu ka afraad masu shayin waa wixin la taabta min qubli ilaadamiyi aadami xubinkiisa taranka aw xalqati duburi ama dabadayntaa wareegsan bibaatini ilkaf kafka baatinkiisa lagu taabto walaa yantaqidu lmalmuusi wuduul malmuusi kan la taabtay weysadiisu ma burayso wayanqudu farju lmeyit ka dhintay farjigiisii wuu burin wasaqiiri kii yaraa wa maxalu ljabiya meeshii laga jaray xubinkii taranka wadakaru lmaqduuci iyo xubinkii tarankee la jaray walaa yanqudu farju lbahiima ma burinayo walalmasu biru'uusi alasaabici faraha madaxooda haddii lagu taabtaana ma burinayo waa baynahuma iyo waa baynaha wixii u dhexeeya faslun fii ma yaxrumu bilxadaf xadafka wixii ku xaaraan noqonayey ayuu fasal yahay yaxrumu bilxadafi xadafkii waxaa ku xaaraan noqonaya asalaatu salaad baa ku xaaraan noqon wa naxwahaa iyo salaadda waxay la mida watawaafu tawaaf baa isna ku xaaraan noqon wa xamlu lmisxaf kitaab qur-aana taabashadii ee xambaariddii wa masu waraqihi xayshihiisa in la taabto wa xawaashiyahu iyo hareerihiisa wa jildihi wa jildahu iyo haraggiisa wa jildi haraggiisa wa khariidatihi gelkiisa wa cilaaqatihi sidihiisa iyo wa sanduuqin khariido iyo calaaqihii sanduuq huwa fiihi uu ku dhex jiro wamaa kii qudiya lidarsi lidarsi qur'aani qur'aan akhrisashadii kii loogu qorayna isna waa la mid walow biriqatin maraba ha lagu qora eh wayaxilu xalaala xamluhu fii amticatin alaab in lagu qaado laa biqasdihi isaga qasadkiisa maya wa fii tafsiirin agsara minhu tafsiir ka badan in lagu qaadaana waa bannaanye wa qalbu waraqihi xashiisa bicuudi qori in lagu rogaa waa bannaantay wa kitaabatu qoraalkiisuna waa bannaan yahay maa lam yamasal maktuuba inta aanu taabanin ka la qoray maktuubka intaanu taaban walaa yumnacu sabiyu lmumayizu sabigii mumayiska loo diidi maayo min xamli inuu qaado wa masii inuu taabto lidiraasati akhrisasho inuu u taabto u qaata laga mancin maayo waxa uu leeyahay sheekhu qofka mucdifka ee weysada le xadadulasqarka yar waxaa ka xaaraana salaad salaadaasi ama ha ahaato farad ama ha ahaato sunne waya ilaahay baa yidhi ya ayuha aladiina aamanuu idaa qumtum ila asalaati faqsiluu marka salaadda uu doontaan inaa u kacdaan wejiyaalka maydha gacmahana maydha ilaa xusullada madaxyadiina masaxa lugahana ilaa kuraamaha ee welibana aaweysan aadyihiin weeye xadiidkii bukhaari iyo muslim abu hurayre laga warinayey wuxuu nabigu uhi laa yaqbalu allahu salaata axadikum idaa axdada xataa yatawada ilaahay ma aqbalayo midkii salaadiisa haddii u xadadu waysadu ka jabto ilaa inta uu ka weysaysaneeyo waxa kale oo nebigu sala allahu alay wasalam yuhi laa tuqbalu salaatu bigayri tahuur lama aqbalayo salaad aan dahaara la soconin oo bikayri tahuura lama aqbalayo wa naxwihaana wuxuu ka wadaa dee wixii markaa juz ka mid ahaa oo sujuudu tilaawaha iyo sujuudu shukriga iyo aaradu markaa culimu shaaficiyadu markaa salaadun bay kala mid dhigaanoo iyana tahaara ayaa shardi ah bay yidhahdaan waxaa kaloo isagana xaaraankaa bay yidhahdaan ee dawaafka dawaafka kacbada la dawaafo isaguna waa salaadoo kaloo tahaara ayaa waajibaysaa waayo ibnu cabbaas waxaa laga wariyey in nebigu sala allahu calayhi wasalam yidhi atawaafu xawla albeyti midlu salaa dawaafka kacbada hareeraheeda la dawaafaa waa salaadoo kale ilaa waa hadlaysaanoo hadal baa laydiin baneeyey oo waxay salaaddii ku kala duwan yihiin dawaafka hadal baa lagu baneeyey ka qofkii hadlayaana waxaan khayr iyo wanaag ahayn yaanu ku hadlin aqlum yaa kalaam hadalka yaraysta salaad ayaa ku jirtaani markaa dawaafkuna waa ka xaaraan wa xamlu lmisxaf qur'aan qaadidii ayaa isaguna ka xaaraya kitaabkii qur-aankaa inuu qaado waxaa kaloo markaa isi raaciyeen in la taabto xaashiisi maswaraqihi xawaashiduna dee waa hareeraha ah mar hadduu ku qoran yahay hareeraheeda jildiguna dee waa waa jaldigiisa khariidaduna waxa weeye dee galka ama shandad yar ha ahaado ama galkii ay u talan jireen wadaadadu ha ahaado cilaaqaduna waa sidihii sanduuquna dee waa sanduuqaa lagu rido markaa goorta ay taabashadoodu ayagana aanay bannaanayn waa marka dee khariidadan iyo calaaqadan iyo sanduuqanu ku dhex jira weeye ee haddii loogu talagalay oonu ku jirin maaha markaas taabashadoodu waa mid iska furan ee waa markuu ku dhex jiro wn oo ilaahay baa waxay leeyihin xagga qaadidiisa ka adloolaya mas-uulalmutahharuuna kuwada taahiriye mooyaane cid kale taaban mayso laa yamasu alqur'aana ilaa taahir qof taahira mooye cid kale taaban mayso iyadoo dee aynu ognahay markaa hadalka ku jira adilada markaas hadal badan baa ku jira oo cidda laga hadlayay waa mulooxul maxfuud kale mise qur-aankaa laga hadlayey mutahariintu waa malaa'igta mise waa cid kale yacni ayagu halkaasay laakiin u deliishadeen waxaa kaloo isagana qaadidiisa iyo taabashadiisu aanay banayn wamaa kutiba lidarsi qur'aanin daraasati qur'aan qur'aan akhrisiyi wixii loogu qoray walow yacni bikhirqaba maraba ha ahaata ama looxa adee wixii qur'aanka dhigashadii markaas loogu qoray qaadidiisu ama taabashadiisu waa mid aan bannaanayn lidarsi qur'aanin markay leeyihiin markaa dee tamiimada oo kale oo bacdu salafdee ay banneeyeen markay qur'aan iyo adkaariwni ku qoran yihiin qardaasta bacdu salaf baa banneeyey taasoo kale waxay dhahay ida lidarsi qur'aanin looguma talagelin laakiin ta xaaraantii waa marka ha yacni akhrisashada loogu talagalay waxaa bannaan bay dhahay shaaficiyadu xamluhu fii amtica yacni inaad alaab ku qaadato laa biqasti adigoon u qastinaynin inaad dee alaab markaa aad ku qaadataa way furan tahay bay yidhahdeen oo markaa xaamilan lilqur'aani lagu tirin maayo curfi ahaanoo waxaanaan qur'aanka ahayn ama dee meeshanuu alaab iyo lacagba galalkan iyo bukuritoo deedna saasuu ku qaaday isagoon wayse qabin marka waxay leeyihiin imika qur-aanku kalunbuu taabicu yahay maqsuudku waa shaygan kale oo qofku sito waxaa kaloo bannaan tafsiir ka badan qur'aanka kitaab tafsiir oo tafsiirku badan yahayna isagana waad ku qaadan kartaa waxaa kaloo bannaan bay qalbu waraqii bicuud inaad markaa qori ama markaa qalin inaad xaashiisha ku rogrogto na way furan tahay inaad qortaana way bannaan tahay maa lam yamasa almaktuub kaa maktuubka u qoraya haddaan u taabanin oo qalinka inaad saa ugu qortaa way bannaantahay laakiin qoraalka inaad taabato un baan lagu oggolayn waxaa kaluu sheekhu leeyahay asabiyu lmumayiz sabiga mumayizka ahee wax kala garanaya isaga laga mancin maayo inuu qaado iyo inuu taabto oo u qaado u taabto daraaso iyo akhrisasho darteed ayadaa laga mancin maayo dee xaajo ayuu ugu sugan yahay isagu markaa goor walbana dee dahaaro ma qabi karayo waa ilmo yar yaxrumu bilcadafi asalaatu baa ku xaaraana wanaxwiha iyo salaada wixii la mida waawaaf iyo dawaafkii kacbada wa xamlu lmisxafi kitaabi qur'aana qaadidii wa masu waraqihi xaashiisa taabashadiisa waxawaashiyahu iyo xawaashaya hareeraha wa jildihi iyo j- gel- e- jaldigiisa wa khariidatihi iyo yani wuxuu ku jira ama shandada ama si- yani galkiisa wa cilaaqatihi iyo sidihiisa wa sanduuqin iyo sanduuq huwa fiihi uu ku dhex jiro khariido iyo caraaqa iyo sanduuqu ku dhex jiro wamaa kiina waa xaaraanta habashiiqaasi kutiba la qoray lidarsi qur'aani qur'aan khidshadii walow bikhirqatin maraba ha lagu qoreen wayaxilu xamluhu in la qaadaa bannaan fii amtacati alaab lagu qaado lee biqasdihi isagoon loo qastinaynin wa fii tafsiirin agtara minhu tafsiir ka badan in lagu qaadana way furan tahay wa qalbu waraqihi xaashidiisa bicuudin qori in lagu rogaano way bannaantahy wa kitaabatuya in la qoro maa lam yamasa almaktuuba kaa la qoray intaanu taabanin walaa yumnacu sabiyu lmumayizu loo diidinayo min xamli inuu qaado wamasiyan u taabto lidiraasa akhrisasha uu qaado u taabto waman tayaqana qofka yaqiinsada alطahaara wa shaka fi lxadadi xadadkana ka shakiya ow tayaqana alxadaa ama xadaa buu ka shakiyey wa shaka fi طahaara طahaaradiina wuu ka shakiyey banaa calaa yaqiinihi sida yaqiintiisa ahee uu hobo ayuunbuu ku bina inuu ku dhis qofku hadduu yaqiinsado طahaaro xadadkiina uu ka shakiyo war waad aad wayse qabtay ee aad dee casarkii aad ku tukataye talow miyay kaa jabtay mise kaamay jabin banaa calaa yaqiinihi buu ku binay yaqiintiis yaqiintaadu waa maxay dee waa tahaaro markaa waa tahaaro qabtaa hadduu xadad ka shakiyo hadduu xadad yaqiinsado shaki dahaaradiina ka shakiyo war waa tasuuliga ama xamaam kaa gashaye talow miyaad weysaysatay mise maad weysaysan banaa calaa yaqiinihi yaqiintiisubuu ku binayna waa muxdid kaa yaqiintaa unbuu qaadanaya shakiina waa tuuraya waayo labada arrimoodba amar buu yaqiinsaday wixii anfinayana waa ka shakiyey waxaa la yidhahdaana alyaqiinu laa yuzaalu bishaki qaacida usuliya weeye alyaqiinu laa yuzaalu bishaki alaslu baqaa'u maa kaana calaa maa kaana asalku waa inuu shaygu wuxuu baaqi ku ahaa ku baaqi noqdaan ama alyaqiinu laa yuzaalu bishaki yaqiin shaki laguma suuliyo waana kii axaadiis ahayd loo deliishanayey nin baa nebiga u sheegay oo wuxuu yidhi waxaa lay moodsiinayaa uun salaadda markaan ku jiray inay xiga soo baxeen nebigu markaa laa yanfarid ow laa yansarif buliyo ka baxay xataa yasmaca sawtan ow yejida riixan ilaa ama cod aad maqasho ama aada urka hesho bimacnaa cod iyo ur adoon midnaba helin waxaad xaqiisan karta inay wax kaa soo baxeen markaa waxaa loo jeeda inaad xaqiiqsato inay wax kaa soo baxeen waxaa kaloo xadiisu ahaa haddii midkiin uu ka hela calooshiisa wax ay qururculayso isrogto dabeedna ay ka ishkaal gasho wax ma ka soo baxeen mise kamay soo bixin falaa yakhrujanna min almasjidi masaajka iyuu ka bixin xataa yasmaca sawtan ow yejida riixan inta uu sawt ka maqlayo ama riixuu ka helayo yaa u ka bixin waman tayaqana طahaara طahaaro qofka yaqiinsada wa shaka fi اlxadaث xadadkana ka shakiya ow tayaqana alxadaثa buu yaqiinsaday wa shaka fi طahaarati buu ka shakiye banaa calaa yaqiinihi sida yaqiintiisa ahee uu hubo ayuunbuu ku binay hadduu labadaba yaqiinsaday iyo hadduu ka jaahil noqdana zumadkaynu kaga soo hadalna faslu fima yundabu lahu اlwudu weyso wixii loo sunaynayey ayuu fasl yahay yustaxabu اlwudu weyse ayaa la suneeyaa min alfas sarsaridda in laga weysaysto waalxijaama toobinka warucaafi gorarka sanka wanucaasi lulmada wa noomi iyo hurdada qaacidan isagoo fadhiyo mumakinin qabasiye maqcada toobadiisa waalqay'i mantaga waalqahqaha fi الsalaa iyo qosolka salaada wa akli maa maskatu nnaar iyo cunidda wuxuu dabtaabtay wa akli laxmi ljuzuur iyo cunidda hilibka geela iyo wa shaki fi lxadaث shakinta xadadka markaa qofka uu ka shakiyo inuu ayana u weysaysta ayana sunnaya waxa uu leeyahay sheekh waxaa la sunneeyaa weyso waxyaalahan uu inoo soo sheegayo waa arrimo madhabka shaafici aan ahayn nawaaqid ulwudu wayse wax buriyaan laakiin madaahibta kale qaarkood ay u arkaan min nawaaqid ulwudu waysada wixii burinayay inuu yahay marka waxay yidhahdaan khuruujan min alkhilaaf khuruujan min khilaafi man awjaba ama khuruujan min alkhilaaf si aad khilaafkaba uga baxdo oo aad salaadaadii oon lagu muransanayn inaad u tukato wixii lagu murma bay kaga baxday dariga ale fas waxa weeye waa sarsaridii xubin markaa inta la saro ama la mudo dhiig laga soo daayo xijaamada dee waa toobinkii rucaafka waa dhiiggii ka soo baxayay sanka markaa waxaa looga jeedaa uun dhiig ka soo baxay jidhka min ayi mawdicin min mawaadic albadan wixii aan ahayn alqubl wadubur alqubl wadubur wixii ka soo baxay horaynu uga soo hadalnay laakiin wixii aan alqubl wadubur ahayn meelo alyaale meeri kale dhiig ka soo baxo in laga weysaysto ayaa la sunneeyaa waayo maxaa loo ayuu yidhahdeen waa sunne khuruujan min khilaafi man awjabahu bay yidhahdeen innagoo ka baxayna khilaafka cidda waajibisay in laga weysaysto waa xanafiyada ayaa saa qaba madhabka abu xaniifa ayaa saa qaba ayaguse naaqiduma arkaanoo waxay yidhahdeen jaabir baa waxaa laga yidhi rasuulka ayaan la baxnay ghaswatu daati riqaac meel buu dabeedna dego wuxu uhi waryaa ina ilaalinaya laba nin oo mid muhaajiriina iyo mid ansaar ah ayaa yimi oo soo boodoo soo baxay dabeetana halkaa goshaa inaga ilaaliya buu idhi iyo halkaa markii labadii nin ay halkii tegeen ayaa ninkii muhaajirkaa dee waacana caadada gaadhku leeyahay ama xiraasadu inuu qofna seexdo oo lagu kaltamo ila haddii kale labada qof hadday soo wada jeedaan labaduba way dhacayaan markaa inuu midna jiibsado midna ilaaliyo haddana markaa uu mar dambe soo toosiyo kii kale deed kii muhaajiriga ahaa ayaa jiibsaday kii ansaariga hana salaad buu galay nin mushrikiinta ka mid a ayaa markaa yimi oo meeshii markuu arkay shaksigiisii ee uu ogaaday inuu yahay gaadhkii qoladaa ilaalinayey ayaa leeb buu ku soo garay dabeetana waa ku riday oo ku dheeray waa ka siibay ilaa saddex leeb ayuu ku soo galay ninkii waa rukuucay oo waa sujuuday dabeetana waxaa soo baraarugay saaxiibkiisii kale markii uu ogaaday ninkii mushriga ahaa ee leebabka soo genayey in laga war helo ninkii kalena soo toosay ayuu cararay muhaajirigii markuu arkay ninkan ansaarigaa waxaa dhib haysatee dhiigga ka burqanaya ee wuxu uhi subxaana allah niyo maxaad ii toosin weyday mar adag kii ugu horraysuu kugu soo ganay wuxu uhi kuntu fii suura aqra'uhaa falam uxibu an aqdacahaa niyow suurad baan ku jirayo waxaan jeclaystay inaanan goynin suuraddaa intaa ka dhammaysanayo ama dhiig ha iga yimaado ama yacni dhib kale hay haysatee abu daawuud baa warinaya macnaa waxay yidhahdeen isagoo ninkan dhiiggu ka burqanaya ayuu haddana salaadda ku sii jiray dee waayo wuxuu ogaa dhiiggan jidhka ka soo baxaya inaanu weysada burayno mu rukuuceno muso salaadda mu dhammaysteen waayo intay markaa waysadiiba ka burtay dee salaadda saxaabigaasi kuma jireen nebiguna xaaladiisi iyo ficilkiisiiba waa ogaaday markaa muu diidin arrinkii iqraar bay markaa noqotay nebiga wax ka sugnaado ninkaa ficilkiisaasi inuu saxiix yahay iyo waysadu inay dhiig ka yimi ku buraynin nucaas waa luladii qofku uu luloonayey nucaaska waxaa la yidhaahdaa iyo noomka waxa u farqi ah waxay dhahdaa nucaaska waa inuu qofku sheekada iyo waxaan hareerihiisa ka socdaa inuu dareemo asaanu haddana waxba ku darsanno inuu haddana dhinac kala socdo oo markaa yidhahdo wari horta xalay markaan sii seexanayey maxaa ka sheekeynayseen warkii caynkaas ahaye xalay wadde muxuu ah nucaaska kaasaa la yidhahdaa dee hurdaduna waa tan dhagtahay qurada waayo isaguna dee cinda alxanafiya wuu burinaya hadduu qofku jifaama qadaadka u jiifo waayo wuxuu leeyahay ma garanaya bay yidhahdeen marka iyadoo khilaafka abu xaniifa laga baxayo darteed in laga weysaystaabaa wanaagsan wa nawmun qaacidan mumakinan maqcadatahu qofkaa seexday ee badhida qabadsiiyey dhulkana inuu weysaystaabaa la sunneeyaa oo halkaynu shaaficiye iyo qoladii kala lahayn hurdadu naaqid maahe waa madinatu naqd ayaa maalikiyadu waxay qabaan inay hurdada lafdeeda burinayso oo qofku hadduu gamcaba qaabku doonaba ha u seexdee inay weysada ka burayso inuu markaa khafiif ama qasiir yahay mooyaane markaa khilaafkaasi aan uga baxna kaana weyn laga weysaystaa qay waxa weeye waa mantagii waa wixii caloosha baraha ka soo baxayey oo naaqidnaa xadana madinatxadana maaha asalkuna waa inaanu burinaynin markaa laakiin cidda waajibisay oo xanafiyadahoo tiri hadduu qofku hunqaaco weysadii waa ka buraysaa si aan khilaafkiisa uga baxno waalqahqaha fi salaa qosolka salaada dhexdeeda ayaa isaguna in laga weysaysto ay tahy oo weysadii mabruya xadana maaha madinatulxadana maaha mana gaadhsiinayso laakiin markaa xanafiyada ayaa markaa iyagu sidaa qaba xadiidna adixku yunqidu asalaa walaa yunqid alwudu xadiid baa ku soo arooray nebigu leeyahay dixkigu salaadda waa buriyaa laakiin weysada ma buriyo laakiin iyagu sidaasay qabaan inuu burinayo hadduu qahqaaqaaqaha yidhaahdo qofku salaadda dhexdeeda waxa kale oo isagana in laga weysta ay tahy wa aklu maa maskatu naar wa aklu laxmi aljusuur cunidda wixii dabgalay waxaa la yaalay wixii dabgalay in laga weysaysto iyo aklu laxmi aljusuur hilibka geela cunidiisa in laga weysaysto ayana waa sunne wixii dabtaabtay oo wixii ama lagu kariyey ama lagu dee shiilay ama lagu dubay iyo hilibkii geela oo iyagu shaafici waxay leeyiin waajib maaha oo xadafna maaha sababna u maaha xadiidaa sugana nebiga sala allahu alay slam xadiidkii muslim warinayo jaabir binu samura laga warinaya nin baa nebiga weydiiyey hilibka geela ma ka weysaysanaa haa buuli marka iyagu shaaficiyadu xadiidkaasoo kale ayagu waxay qabaan inuu mansuuq yahay oo waxay dhahaan waxaa nasakhay haddii jaabir warinayo labada arrimood waxa dembeeyey odhanaya midna sida tarki lwuduu mimaa kayarat innaar in aan laga weysaysanaynin wixii ay dabdooriyo markaa kaasaa ka dembeeyey bay leeyihiin intaanu dhiman inaan wixii dabka yacani dab uu raadeeyey oo hilibka geeluna ku jira bay leeyihin milka ama wax kale ha ahaado inaan laga weysaysanaynin baa dembeeyey ayay leeyihin saasay ku nasireen laakiin midna waa caam midna waa khaas oo kaasina waa caam oo waa wixii kale kanna waa khaas oo hilibka geela ayuu ayuu ku soo arooray markaa siduu nawaawi qabo yacani wuxuu ku tiriyaa markaa isagu waxyaalaha weysee burinaya in lagala weysaysto ay laga maarmaan tahay oo xanaabiladaa qabta inuu markaa burinayo waxay leeyihin ayuu khilaafkooda saynu isaga baxno darteed in laga weysaysta ayaa wanaagsan wa shaki fi lxadat hadduu qofku xadadkii ka shakiyo oo ilato waxba kaa soo baxeen salaada ka hor iyo intaanu bilaabin wax tahaaro u baahan mar hadduu shakigaasiba ku yimaado inuu weysaystaba iyana wanaagsan waayo shakigaasi maalikiyada agtooda naaqid weeyaan ugu buriyaa yustaxabu lwuduu'u baa la sunaya min alfask sarsaridii walxijaaba toobinkii warucaaf iyo gorarkiiyo saboorkii wanucaasi lulmadi wanuumi seexasho qaacidan isagoo qofka dheo mumakinan qabadsiiye maqcadatow beridiisa dhulka qabadsiiye walqayi mantagii walqayi wa min alqayi walqahqaati fi salaa iyo salaada qosolkii dhexdeeda ahaa wa akli maa masatu naar iyo waxay dabtaartay cunidiisa wa akli laxmi ljasuur hilibka geela cunidiisa markaa dee hilib baa la yidhi wixii hilibnimo ka tegey sidii biyuhuba hadday biyanimo ka tagaan aynu soo maraynay inaanay aan dee lagu dahaaro qaadanaynin dee haddii hilibnimadii u ka tagu saambuusa noqdo markaa waxba laga weysaysan maayo waayo hilibnimadiisiiba u ka tago laxmuljasuur ba la odhan maayo kii ka weysaysanayana dee waa u furanta sidaa ood markaa tilmaam washaki fi lxadat iyo ka shakida xadadka laga shakiyo wa min alkiibati xanta in laga weysaystaa fiican wanamiima isku dirka walkadibi beenta washatmi cayda walkalaami alqabiil hadalka xun walqadabi iyo cadhada waliiraadati nawmi hurdo doonideed wa cinda alyaqda iyo soo jeed waliqira'ati alqur'aani iyo qur'aan akhrintii walxadiidi iyo xadiid akhrintii iyo wa simaacihimaa dhegaysigooda wadikri iyo xuskii iyo waljuluusi fi lmasjid fadhiistada masaajidki walmuruuri fiihi iyo maritaanka wa daraasati alcilm iyo cilmiga akhrisashadiisa wa ziyaarati alqubuur iyo qubuurta booqashadeeda wa min xamli lmeyiti meydka qaaditaankiisa iyo wamasihi taabashadiisaba waxau sheekhu leeyahay waxaa kaloo wanaagsan in laga weysaysta kiibada waa xantii oo qof walaalkaaya inaad ku sheegto wuxuu nacayo namiimadii iyo isku dirkii oo laba qof aada u kala qaaddo war iyo xumaan kadibkii iyo beentii shatmigii iyo caydii iyo hadalkii xumaa cumuuman waayo waxay leeyihiin arrimahani waa macaasi la diidey waxaana qofku mar haddii macsiyo la diiday ay tahay uu ku dhacay waxaa laga doonayaa wixii mukafirka u noqonayey inuu sameeyo weysaduna waxyaalaha dembiyaalka lagu dhaafo ayay ka mid tahay waayo xadiidkii aynu soo tilmaannay waxaa qofka weysaystaa ee weysada wanaajiya dembiyaalkiisi jidhkiisa ayay ka bixi ciddiyaha hoostooda ayay ka bixi cadho haddii markaa qofku cadhoodanayo inuu weysaysto ayaa la sunneeyaa xadiid imaamu axmed fii musnadii uu ku warinayo ayaa wuxuu leeyahay qadabkii cadhadu shaydaan bay ka timaadaan shaydaanna naar baa laga abuuray naartana biyaa lagu qaboojiyaa faidaa qadiba axadum falyatabada haddii midkiin cadhoodo ha weysaysta markaa taasaa ka jebinayse seexasho doonideed haddii qofku uu doono inuu seexdana inuu weysaysto ayaa la sunneeyey oo xadiidkii bara bnu caasim rasuulku wuxuu yidhi markaad sheegtay meeshaad jiibsanaysay fatawada' wudu'aka lisalaa weysayso weysada salaada oo kale dhinaca midigu jiirso waxaad tidhahdaa allahuma aslamtu wajhi ilayka wafawdtu amrii ilayka waalja'tu dahrii ilayka ragbatan waraabatan ilayka laa malja'a walaa manja'a minka ila ilayka aamantu bikitaabika aladii anzalta wabinabiyika aladii arsalta haddii aad ducadaa iyo weysadaa ku dhimato habeenkaa fitradii ayaad ku dhimanaysaa hadalkaagana taasi ha ugu dambayso hadalkaagana sidaas ha ugu dambaysa buuri waxba ha ka dambaysin weliba waxay yidhahdaan waxaa sii fiican hadduu jinaaba junub yahay uu doonaya inuu seexdo intaanu maydhan ama hadduu junub yahay uu doonayo inuu cuno ama hadduu ama hadduu doonayo markaa jimaac iyo galmo kale inuu sameeyo taasaa usii wanaagsan waayo caaisha waxaa laga wariyey rasuulku wuxua markuu jinaabo leeyuu doono inuu cuno ama seexdo wuu weysayn jiray weysada salaada oo kale cumar bin khadaab baana iyo rasuulka wuxuu u sheegay inay jinaaba habeenkii asiibayso markaasaa nebigu wuxuu ku yihi weysayso oo xubinkaaga taran kale maydh oo seexo xadiid kale isaguna wuxua markuu midkiin xaaskiisa u tago ee uu doono inuu ku noqdo falya tawaba ha weysaysto wa cinda alyaqda soo jeedka inuu qofku markaa iska dahaaro qabaana iyadana way wanaagsan tahay oo goor kasta mid weyse qaba uu noqdo waxaa kaloo iyadana loo suneeyey weysada qur'aanka akhrisashadiisa xadiidka nebiga akhrisashadiisa dhegaysiga markaa dee tii horu ka soo hadlayay waa kitaabka qaadadiisa iyo taabashadiisa ahayd laakiin tani waa akhrintii qofku ama uu korka ka akhrinayey ayay noqonaysaa akhrintiisa iyo xadiidka akhrintiisa iyo dhegaysigooda iyo dikri iyo xus ilaahay marka uu gelayo inuu markaa weysaysto ayaa wanaagsan waayo nin saxaabiya muhaajir laydhaabaa wuxuu yidhi nebiga ayaanum isagoo kaa jeego markaasaan salaamay dabeedna igamuu celin nin salaantii ilaa weysaystay waa cudur daarto wuxuu uhi waxaan karaahiyaystay inaan alla xuso ilaa cala tuhurin anigoo tahaaro qabo mooye in ilaahay xuso ayaan markaa karaahiyaystay buuhi markaa qur'aan akhrintii iyo xadiid iyo dhegaysigooda iyo xuska waljuluusi fi lmasjid hadduu doonayo qofku inuu masaajidka fadhiisto walmuruur fiihi inuu maro wadiraasat alcilm cilmiga akhrisashadiisii iyana waa u wanaagsan tahayoo dikriga ah ayuunbay iyadana uga qiyaasteen wa ziyaarati alqubur qubuurta booqashadeedana ayana waa u wanaagsan tahay wa min xamli almeyiti wa masihi qaadidda meydka iyo taabashadiisana ayana waa u suno man kasala meyita falyakhtasil waman xamalahu falyatawada qofka mayd qaadaa qofka mayd maydha ha maydha baa nebiguuri amarkaasina weliba lilwujuub maaha qofkii qaadaana ha weysaysta baa nebigu sala allahu alay waslam yidhi waxa kale oo iyadana wanaagsan inuu qofku cosboonaysiiso weysada qofka faral ama sunno ku tukaday ama waxyaalihii kale loo sunnaynayey weysada la yimi inuu markaa cosboonaysta ayaa wanaagsan waayo anas baa wuxu uhi kaana nebigu yatawadac cinda kulli salaa nebigu salaad kasta waa u weysaysan jiray cabdillahi bn cumarna waxaa laga wadiyay rasuulku wuxuu aan mid yidhaahda qofka tahaaro ku weysaystay isagoo tahaaro qaba toban xasano ayaa loo qorayaa waxaa kaloo ayana wanaagsan inuu qofku markaa mutawadi daa'iman iska aado qofkii awoodaya inuu iska weyse qabo waayo nebigu sala allahu calayh wasalam xadiis ibnu maaja uu warinayo wuxuu yidhi waar toosnaada waxaana ogaateen acmaashiina salaada ayaa ugu khayr badan waysadana ma xafido ma ilaaliyo ilaa mu'minun qof mu'minah ayuunbaa waysada ilaaliyo oo goor walba wayse qaba waxa kale oo iyadana wanaagsan qofku marka weysaysta inuu laba ragcadood sunatalwuduuya inuu tukado ama ha doonaya faral inuu tukado ama sunne midkuu doonaya ha tukade inuu markaa laba ragcadood sunatulwuduu lailaa uu tukado ayaa wanaagsan waayo cusmaan ibnu cafaan ayaa wuxuu markaa weyso ayuu yeedhayey wixii biyihii uu ku weysaysanayey markaasuu gacmihiisa kaga shubay calaa yadayhi min inaain saddex jeer buu maydhay gacanta midig buu biyihii geliyey waa luqluqdo waa sandaarsoo waa iska soo taaray wejiga ayuu maydhay saddex jeer gacmuhu ilaa mirfaqaynka saddex jeer maydhay madaxa ayuu masaxay labada lugood saddex jeer buu maydhay haddana dabeed wuxuu uhi nebiga ayaan arkoo weysanayn waysadaasoo kale waxaanu idhi man tawada'a naxwa wuduu'i haadaa waysadaydaasoo kale qofka weysaysta uma sallaa ragcatayni laba ragcadood tukada laa yuxadidu fiihima nafsah oo aanu nafdiisa ugu sheekaynin gufira lahu maa taqadama min dembihi yacni ilaaliya arrimaha adduunyana iska ilaaliya labadaa ragcadood tukada waa loo dhaafayaa dembigiisa wixii horreeyey baa nebigu sala allahu alay waslam yidhi waxa kale oo xadiis saxiixa abu hurayra laga warinayo uu nebigu sala la alay slm bilaal buu wuxuu ku yidhi yaa bilaal waxaad iiga warrantaa buu yidhi camalka aada ugu rajaa badan tahay ee islaamnimada aad ku samaysay camalka ugu manfacada aada ugu manfacada badan rajada xagga aada ugu rajo badan tahay manfaco ahaan ee aada samaysay islaamnimada iiga warran maxaa yeelay buu idhi waxaan taa ku weydiinayaa waxaan maqlaa uun sanqadha iyo jaqafjaqafdaada ayaan hortayda jannada kaa maqlaa buu idhi adoo iga sii hor jaqafjaqaflahun oon ku raad gurayo oo kale ayaan kaa maqlaa jannadae waxaad samayso islaamnimada igu rajaa badan tahay iiga warran buu idhi wuxuu idhi bilaal maa camiltu camalan fi lislaami arjaa cindii manfacatan maan samaynin camal islaamnimada iiga rajo badan agteeda manfaco min annii laa atadaharu طuhuuran taaman fii saacati min leylin walaa naar ilaa sallaytu bidalika tuur maa kataba allahu li an usalliya ma dahaaro qaata buuhi dahaaraqasho saa dahaaro dhammaystiran saacad habeena ama maalina ilaa waxaan ku tukadaa dahaaradaa waxa ilaahay ii qoray inaan ku tukado oo bimacnaa dee tii maaha kale waxa weeyaan waa waxaa looga jeedaa un sunnaha weysada wa min alghiibati xantii in laga weysaysta la suneeya walnamiima iyo isku dirkii walkadibi beentii washatmi caydi walkalaami lqabiixi hadalkii xumaa walghadabi cadhadii weylayaraadati noomi iyo hurdo doonideed wa cinda alyaqda iyo soo jeed oo markuu soo jeedo qofku sidaa aynu tilmaannay inuu iska weyse qabo waliqira'ati alqur'aani iyo qur'aan akhrintii walxadiidi xadiid akhrintii wa simaacima iyo dhegaysigooda wa dikri iyo dikriga dhegaysigiisa iyo akhrintiisaba waljuluusi fi lmasjid iyo masaajidka fadhiisigiisa walmuruuri fiihi iyo markaad doonaysa masaajidka inaad barto wa daraasati alcilmi iyo cilmiga akhrisashadiisa wa ziyaarati alqubuur iyo qubuurta booqashadeeda wa min xamli almayiti maydka qaaditaagiisa iyo wa masihi taabashadiisa halkaaynu